waa hagaag habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ardayda da-da yar ee iskuullada magaalada muqdisho oo matalaya dugsiyada soomaaliya ayaa markii labaad oo xiriira shalay barbaro galay iyaga oo hal iyo hal la dhaafi waayey dhigooda sacuudi arabiya kulankaasi oo ka dhacay magaalada dooxa ee dalka qatar kulankii hore ee dhallinyarada waxay ahayd barbar dhac ay la galeen xulka imaaraadka carabta kulan isna kusoo dhammaaday hal iyo hal wariyahayaga jamaal axmed cusmaan ayaa wax ka weydiiyey cayaarahan maxamed cusmaan naastro oo ah madaxa kooxdan oo uu xiriir khadka telefoonka uu kula yeeshay dooxa
sidaad la socotaba koobkan jimkaabaa lahayaa waxaa soo qaban qaadisay xaaska boqorka qatar sanad walba waxaa loo qabtaa sanad dugsiyeedka ardayda oo wadamada carabta annaga aan kamid nahay annaga sanadkan sanadka noogu horeeya waaye sanadka hore kama soo qayb galin sanadkaan aan kasoo qayb galnay waxaana barnaamijkan ka dambeeyey in oo maratna aan ka qayb galna safaaradeena soomaaliya qatar ku taala marka waxaa waxaan saddex bilood ka hore barnaamijkan qabanqaabo aan ku jirnay inaan soomaaliya loo qabto waxaan ku tijaabinay hadda sanadka ugu horreya gobolka banaadir degmooyinkana ku tijaabino degmo kasta iskuula laga soo xulay oo baktanasiib ahaan iskuuladii waxaa loo qabtay toban toddoba iskuul waaye waxaa loo qabtay tartan oo waxaa loogu qabtay stadio conis iskuulka muqdishona wuxuu noqday iskuulkii ku guuleystay oo nasiib u yeeshay inuu ka qayb galo tartanka ka dhacaya dooxa haddana asagaa matalaya magaca iskuulkuna wuu ku socdaa iskuulka muqdisho soomaaliya uu matalaya insha allah waxaan rajeynaynaa inaan meel fiican ka gaarno insha allah ciyaar badanaa soo bandhiganay berrin waxaan ciyaari doonaa qadar aan ciyaari doonaa insha allah ilaayo hadda soomaaliya kooxdan matalaysa ee dhalinyarada soomaaliyed wiilashan daada yar waxay la ciyaareen wadamo ay ka midka yihiin sacuudi arabiya iyo imaaraadka marka kulamadaasi bal ciyaartii ay soo bandhigeen iyo natiijada iyo sida ay soomaalidu hadda rajadooda ay tahay bal sharaxaad inaga siiy wallaahi waxaan isku gurubnaha horta qatar sacuudiya imaaraadka hadda waxaan la ciyaarnay imaaraadka ciyaartii igu horeysay annagaa ku horumarnay daqiiqadii labaad waxaa dhaliyay kabtanka cusmaan salaad cabdi oo hogaaminaya kooxda haddana daqiiqadii sideed iyo tobanaad waxaa iska dhalinay bolis lasoo qaada anaga toras iska dhalinay sidaas barbardhac waan ka gacan sareynay nasiib daro marka saas barbardhac aan ku kala baxnay shalayna waxaan la ciyaarnay xulkii sacuudiya gooli noogu horumareen waan kasoo baraajaanay waa ka gacan sareynay inkastoo nasiibka oo naga heliyey laakiin insha allah ciyaartan qadar waxaan rajeynaya inaan groupkan rajo aad aad u weyn aan qabna inaan kasoo baxna insha allah waa gartay marka koobkan sidiisaba waxa weeye saan u fahmayey in ay ka qayb qaataan arday da-doodu ay yar tahay marka ma waxaa jiro da rasmi ah intaas wixii ka badan aysan ka qayb geli karin mise waa tartan furan oo dhalinyarada ay ka qayb qaadan karaan waxaa jira intuu tartanka bilaabna qaanuun iyo buugaa jiro buugaasa lagu keenaya waxaa ku qoran ardayda inaysan ka weyneyn ko iyo toban sano ilaa labaiy toban sano inay udhexeeyaan iskuul iskuul kastana markuu bilaabana ardayga lama bedeli karo liiskao soo gudbinaya iyo sawirkiisa lama bedeli karo qofna laguma soo dar karo iskuulka sidoo ku bilaabo tartanka ilaa dhammaan waa loo diraa sawirada iyo liiskaba waa loo diraa qolada qadar waxna lagama bedeli karo waxna laguma dari karo sidaas ko iyo toban jir ilaa labaiy toban jir intaas waay waa gartay marka hadda ardaydan dhalinyarada soomaaliyeed ee da-da yar ee tartan ka qayb galaya tababarkoodii iyo diyaargarintoodii sidee ba ahayd waxaad ii sheegtay in tartamo la qabtay ay kasoo baxeen iyaga iskuulka muqdisho oo saddex bilood tartanka saddex bilood markuu socday waxaa la kaashanay wasaaradda sportiska maamulka gobolka banaadir xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed oo gacan weyn naga siiyey garoonka iyo waxyaabaha badan noo fududaya albitrash waxaas noo fududayay kadib markay dhamaatay wasaaradda waxay u qabatay iskuulkan polytechnico tababar waxayna u keentay macalin haliyihii soomaaliyeed oo kubadda cagta oo horseed u dheli jiray macalin cusmaan maya abukar scott loo yaqaano macalinkaasi u qabatay laba bilood december shanteeda ilaa maanta aan soo bixinin oo asaa tababar siinayay oo meeshay ku xaraysnaayeen tababar wax kasta siinaya waxay u baahdan wax kasta la garab taagneed wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare hadda khadar bay la ciyaarayaan dhalinyaradan soomaaliyeed ee da-da yar rajadooda sidee bay tahay sidee kulankaasi waa kulanka ugu dambeeyaan filaya ee gruubyada marka maxay kusoo bixi karaan rajadoodii haddaad noo sheegto hadda gruupkan anaga aan ku jirno waxaad ugu sareeya sacuudiyan shalay la ciyaarayna baraajina la gashay afar dhibcood ay wadataa iyaga iyo imaaraadka imaaraadkan iyo anaga kaalid labaad aan ku jirnaa min laba laba dhibcood aan wadanaa waxaan kusoo bixi karnaa sacuudiya imaaraadka oo baraaji gala ama sacuudiya laga badiya waan kusoo baxnaa qadar haddaan ka badin annaga waa soo baxnaa annaga gruupka hogaaminen insha allah shan dhibcood aan tegayna ugu dambeyn maxay tahay abaalmarinta iyo cidda ku guulaysataa koobkan waxa ay mutaysan karaan iskuulkii ku guuleysta wadankiisa waxaa lagu dhisayaa iskuol weyn oo mashaariic badana la siinayaa i lacag toddobaatan kun oo dollar gaaraysa intaan ka warhayno intaasayna u balan qaadeen ciyaaryankii ku guuleystana laacibtinimada ama gooldhalinta labaatan kun dollar la siinaya nasiib wanaagsan aan idin rajaynayaa ee maxamed cismaan naastro adigii kooxdaadaba ma insha allah aada umaasanta kaasi waxau ahaa maxamed cusmaan naastro oo ah madaxa koox dhallinyaro ah oo iyagu da-yar oo iskuullada muqdisho matalaya soomaaliyana u socday oo markii labaad ciyaaro barbardhaca la galay kooxo sacuudi arabiya iyo dooxaba ka tirsan waxaana ciyaartaasi ka dhacday dooxa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay waryahayaga jamaal axmed cusmaan